إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan ciidamada dowladda federaalk ayaa magaalada beled xaawo ee gobolka gedo ku dhaawacay dad shacab ah askari ka tirsan dowladda federaalk oo ku dhaawacmay weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka cabanaya dayacaad iyo xadgudubyo kale oo loo geystay maxkamadda shareecada islaamka ee magaalada saako ayaa dil toogasho ah ku fulisay laba askari oo ka tirsan dowladda federaalk dowladda maraykanka ayaa diiday inay warqadaha aqoonsiga ka guddoonto safiirka itoobiya wilaayada bakool ayaa kulan dhiirigelin ah la yeelatay beeraleyda degmooyinka iyo deegaano ka tirsan gobolkaas dhallinyaro soomaali ah ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika qodobada wararka ugu dooroon ayay ahaayeen waxaad dhegaysan doontaan iyagoo dhammaystiran آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن maanta waa khamiis taariikhdana ay tahay labada bisha saddexaad kun afar boqol afartan iyo lix hijri waafaqsanna shanta bisha sagaalaad labada kun afar iyo labaatanka kusoo dhowaada warkii oo dhan ciidamada dowladda federaalk ayaa magaalada baled xaabo ee gobolka gedo ku dhaawacay dad shacab ah warkaasi cali aadan ayaa faahfaahinaya askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa la wiilo isla dhashay ku dhaawacay degmada beled xaawo ee gobolka gedo askarigan ayaa rasaas ooda kaga qaaday dhalinyaro meel ku ciyaaraysay wiilasha dhallinyarada ah ee la rasaaseeyey ayaa waxaa soo gaaray dhaawacyo kala duwan mid ka mid ah ayay xaaladiisi u liidataa waxaana ku dhacay ugu yaraan shan xabo oo qaarkood ay kaga dhaceen keliyaha aabbaha dhalay wiilasha la dhaawacay ayaa warbaahinta u sheegay xaaladda caafimaad ee hadda uu ku sugan yahay midka dhaawaciisu daran yahay niman dhalinyarahoo garoon ku ciyaarahayo ayaa wax badan oo nool loo adeegsaday wiilkayga shan iyo lix badoodaa ku dhacday labada keliyood waa eber sambabka waa eber beerka waa eber dhibaato aad culusaan soo gaartay nin kale wuxuu ku addimihiisib ku waayay dhallinyara marka dhibkaasi aad noo soo gaaray in dhallinyarada la gumaado oo la laayo oo weliba ciidamada dowladda sheeganaya ay laayaan sidaas ayaa yaan u aragnaa annagu oo weliba nacayb meesha ku jiro sidaasaan u aragnaa cadaalaad haddii la waayo haddii nin walba wuxuu doon inuu sameeyo ayaa dhacayso mar haddii cadaalaad la waayo oo alla kacabsi la waayo qof waliba wuxuu doon inuu sameeyo ninkii ciyaalkiisa dadkiisa la laayo hortiisa lagu laayo sil doona laga yeelay wicaasna la gudban oo samayn karo muu samaynaya wiilkayga xaalkiisu aad buu u dhiban yahay ilahayna waxaan ka rajaynaya inuu ilahay caafimaadiyo laakiin hadda aad buu dhiban yahay dareenkayga lama koobi karo aad buu dareenkayga u culosiyo wax la joog meesha lagu koobi karo ma aad buu dareenkayga u culosiyo aad iyo aad marka qaarkood anaa iska ilmaynayo aad iyo aad aad buu dhibi taabanaya hadda xoogaa oo xumi inuu miyirkiisa wax yar soo in yar in yar usoo noqonayaad moodaysaa waana dhiban yaho nin aad u dhiban oo shan xabood ku dhacdo waa malayn kartaa oo sambabadiisa beerkiisu jaran yihiin aad iyo aad baan u tiiraanyansanaya marka dhallinyada qaarkoodna addiimahoodu way ku waayeen qaaliga ahaa sidoo kale mid ka mid ah ehelada wiilasha la dhaawacay ayaa isna saxaafadda la hadlay isagoo sheegay ilaa iyo hadda inaysan helin wax cadaalad ah dhib baa nagu dhacay dhibkii nagu dhacayna waxaad moodaa siduu noo gaaray iyo meeshuu naga soo gaarayba inaysan hadda dadku dhibka gaaray aysan helin daryeelkii loogu talagalay oo dhankii dadkii geystay xaggooda ahaa oo maamulka ahaa marka cabashada iyo baaqa aan dirayna waxay tahay marwan dadkaan dadkii dhibka u geystay dad dowladda ka tirsan bay ahaayeen dadkaas dowladda ka tirsan ilaa hadeer kama hayno wax dabagal ah marka baaqaan dirayna waxay tahay dadka soomaaliyeed meel kastoo joogaan cadaaladdarre tirsanaya waxaan dhihi karaa xibnihiisa gudaha damaj badan baa gaareen hadday keliyaha tahay hadday beerka tahay hadday sababka tahayba marka waa garan kartaa qof marka xibnihiisii muhimka ahaa ay dhaawac gaareen oo xabado ka baxeen oo ay qaar la tageen waad ogaan waad waad fahmi kartaa dhibka uu qabo marka waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu ilaahay noo caafiyo noo booga dhayo laakiin waxaan tirsanaynaa culays cadaaladdarrada ay ugu horrayso dulmi iyo kibir in dadkanagii lagu laayay ilaa hadeerna aanan aanan arag ififaalo cadaaladeed oo muuqdo intaasaan tirsanaynaa daliilka ay u geystaan bulshada ciidamada dowladda federaalka ayaa caadi ka ah meelaha ay dalka ka joogaan iyagoona wax cadaalad ah aanan helin bulshada askari ka tirsan dowladda federaalk oo ku dhaawacmay weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka cabanaya dayacaad iyo xadgudubyo kale oo loo geystay sida warkaasi uu ku faahfaahinayo mubaarak cumar askaryan ka tirsan dowladda federaalk oo ku dhaawacmay weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka cabanaya dayacaad iyo xadgudubyo kale oo loo geystay mustaf maxamed cabdiraxmaan waa askari ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan qaybta lixdanaad ee ciidanka dhulka oo dhaawac soo gaaray lagu dayacay waxa uu ku dhaawacmay qarax ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka dhacay inta u dhexaysa degmooyinka diinsoor iyo qansax dheere oo ka tirsan gobolka baay kaasoo lala baagsada askar isugu jirta etoobiyaan iyo kuwa dowladda federaalka labada indhood ayuu beelay askarigan iyadoo ay sidoo kale soo gaareen dhaawacyo kala duwan taliye sare oo ka tirsan ciidanka xabashada etoobiya ayuu sheegay inuu ku dhintay qaraxaasi oo isagu ku dhaawacmay isagoo sidoo kale ka warbixiyey dhaawacyo kale oo ka soo gaaray dagaallo ka dhacay qaar ka mid ah gobollada dalka qaraha wali kadhiyay degmooyinka diinsoor iga saxadheerantan dhahayta ufuroo kadhi ana howlgalka jara iyo maranna qarahagaasdhi hataa qarahagaas wali ka dhamaday taliyaha ciidanka etoobiya meedlanka sarayta kugeenshiye ka dhamaday kugeenshiye ka dhamaday oo qaraha badan oo dhallinyaree ka dhamaaday oo soomaaliya oo amsombiska jaro hayti lamada kuntumiyo todobadii oo badloo dhaman ahayd habadootan gacantoobka jarta anagoo taliyaha ciidanka hooga hindho garash anoo la jaro dhiidi hamar ayaga ka dhiidi heebta liida afjee jidka oo maaranay hamar iyo marka hariiriyow oo heebta marow anoo howlgalka jarnaya diida badigaantaga jar tan qaskooka jartoon shabeellada hoose iyaga ka dhiidiyaan waxa uu tilmaamay in la dayacay intaasna aan loogu samin handadaad iyo jirdin in loogu daray cabashadiisa oo taala xafiisyada kala duwan aan waxba laga qaban xafiisyada ciidanka hooga dalka soomaaliyeed ankasaray xafiiska taliyaha ciidanka hooga dalka soomaaliyeed warqada dabashada taal xafiiska taliya ku-geenka ciidanka hooga dalka soomaaliyeed warqada dabashada isna targaasan taal xafiiska taliya ku-geenka ciidanka dhulka iyo xafiiska taliyaha ciidanka dhulka taal lan waliyanku gobodoodna waaye lan la dhabaatay yaana lan la dhabaatay tiyaa layin dhabaatay saasana layin garaysa dhaawacyo kala duwan ayaa ka muuqda wejigiisa iyo qeybaha kale oo jidhkiisa ka mid ah sida laga dheehan karo muuqaalo laga soo duubay waxa uuna ku biirayaa saraakiil iyo askar badan oo ka tirsan dowladda federaalk oo dhaawacyo soo gaaray lagu dayacay kuwaas oo dadka qaarkii ay ugu yeeraan maliibaanayaasha lagu liibaanay maxkamadda shareecada islaamka ee magaalada saakow ayaa dil toogasho ah ku fulisay laba askari oo ka tirsan dowladda federaalk warkaasi waxaa ka waramaya maxamed sheekh
gelinkii dambe ee maalintii shalay oo arbaco aheyd fagaaro weyn oo ku yaala degmada saakow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa waxaa ka dhacay xukun xadurida ah kaasoo lagu fuliyey askar ka tirsan dowladda federaalk oo ay gacanta ku dhigeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab fagaaraha xukunka ka dhacay ayaa waxaa soo buuxdhaafiyey boqolaal qof oo isugu jira rag dumar iyo caruur oo isaga kelimid xaafada ay ka kooban tahay degmada saakow si ay u daawadaan xukunka xaduridaha ah askarta xukunka lagu fuliyey ayaa tiradooda gaaraysay laba askari waxaana lagu kala magacaabi jiray kow maxamed xasan maxamuud loona garan ogyahay xamaali wuxuu ahaa askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk isagoona tababar militari kusoo qaatay dalka eritreya labo yaasiin cabdulaahi loona yaqaanay cadeloof wuxuu ka mid ahaa askarta dowladda federaalk gaar ahaan guutada lix iyo siddeetanaad isagoona ka howlgalayay madaxtooyada villa soomaaliya oo ah halka gabaadka iyo xindaabka u ah madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheekh maxamuud isagoona tababar kusoo qaatay saldhigga maraykanka ee belidogle ee gobolka shabeellaha hoose garsoore ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fagaaraha ka cadeeyey waxaa lagu soo eedeeyey raggan iyo xukunka maxkamadda ka soo baxay intaa kadib markii maxkamaddu dhegaysatay eedaynta loo soo jeediyey eedaysanayaasha kor ku xusan iyo jawaabtooda oo ah mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukuntay sidatan xukunka maxkamadda maxkamaddu waxay xukuntay kow in ficilka ay ku dhaceen uu yahay mid gaalnimo ah labo in lagu fuliyo maxamed xasan maxamuud iyo yaasiin cabdulaahi cabdiraxmaan dil xaduridda ah xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraalkooda maraajicda loo cuskaday kow aayadda konton iyo koowaad min suurati almaa'ida qaala allaahu tacaalaa يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين لبا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه البخاري سدح وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحسانه أو قتل نفسا بغير نفس متفق عليه أدن وحن قدن قلينا فلنتي وبالله التوفيق ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa mar qura labada askari hubiyey tacshirada waxaana isqabsaday jabaqda rasaasta iyo takbiirta dadweynihii soo xaadiray fagaaraha waxa uu jawigu ahaa sida tan si kastaba haatee xukunkan ka dhacay degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe ayaa imaanaya iyadoo bilo ka hor xukun xaduridaa uu ka dhacay degmada kamasuuma ee wilaayada jubbada hoose wilaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa marar badan waxaa ka dhacay xukunno waafaqsan shareecada islaamka wadamada reer galbeedka ugu horeeya maraykanka oo ah dowladda bandiirada u sida xukuumadaha ka dhisan caalamka islaamka ayaa horey u sheegtay in garsoorka xarakada mujaahidiinta al-shabaab uusan musuq maasuq ku jirin waxayna si weyn u dhaliileen maxkamadaha dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyagoona ku cambaariyey inay wax isdabamaryaan taas beddelkeedana bulshada soomaaliyeed ay usoo xukun tagaan wilaayaadka islaamiga ah dowladda maraykanka ayaa diiday inay waraaqadaha aqoonsiga ka guddoonto safiirka itoobiya warkaani zikriye cumar ayaa inoo haya wargeyska ethoobiyan obisfor ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlayo in dowladda maraykanka ay diiday aqoonsiga safiirka cusub ee etoobiya ee u soo magacaawday dalkaasi taas oo noqotay tallaabo kadis ah liisha baari oo ah diblomaasi etoobiyan ah ayaa xukuumadda abiy axmed ay u soo magacaawday inuu noqdo safiirka u fadhiya magaalada washington laakiin maamulka bayden ayaa diiday inuu warqadaha safiirnimo ka guddoomo ninkan sida ay tilmaamayso warbixinta uu qoray wargeyska ethoobiyan obisfor dowladda maraykanka waxay dalbatay in etoobiya ay soo magacaawdo safiiro cusub oo lagu bedelo liisha bari sida ay warbaahinta qaar tabinayaan dowladda maraykanka ayaa ku eedeynayso diblomaasigan ka soo jeeda qowmiyadda oromada marna ahaa afhayeenkii jabhadda xoraynta ee oromada in uu gudaha dalka maraykanka ka geystay falal dembiyeedyo aan ilaa iyo hadda la cayimin tallaabada ay dowladda maraykanka ku diiday safiirka etoobiya ayaa marka la joogo arrimaha diblomaasiyadeed waxaa lagu tilmaamaa inay tahay tallaabo halis ah xukuumadda adis ababa ayaana ilaa iyo hadda ka mermaraysanaysa inay ka hadasho dhacdadan iyo xaqiiqadeeda wilaayada bakool ayaa kulan dhiirigelin ah la yeelatay beeraleyda degmooyinka iyo deegaano ka tirsan gobolkaas cabdiraxmaan beder ayaa eegaya wilaayada islaamiga ee bakool ayaa waxay kulan dhiirigelin ah la yeelatay dadka beeraleyda ee ku dhaqan degmada bordhaxulle ee gobolkaasi waxaana si weyn loogu lafaguray kulankaas sidii ay dadka wax uga soo saari lahaayeen dhulkooda ayna uga baaqsan lahaayeen u gacan horsiga shisheeyaha kulanka ayaa waxaa goobjoog ahaa waaliga wilaayada islaamiga ee bakool sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan odayaal waxgarad iyo sidoo kale guddoomiyaha beeraleyda degmada bordhaxulle waxayna halkaasi ka jeediyeen hadalle ay ku dhiiragelinayaan beeraleyda sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool ayaa wuxuu halkaasi ka bogaadiyey beeraleyda iyo shaqada wanaagsan ay bulshada u hayaan degmada maanaanka wax soo saar badan xagga beeraha weligean haada jarta degmadan weejid may waxaan degmooyinka bakool taanka muhiimsan ahayd xagga maanaha wax soo saaridda dalaga beeraha dhulkii usugahay dhulkii leew masbedelna marka insha allahu tacaalaa walaalayaal haddii aan wardheel dul istaago beeritaanka asalka beeraha in la beerado shaqooyinka asalka ee culimmadu may ka sheegeena sida maawardi oo kale marga us tilmaamo usuulul makaasibi azaraacatu watijaaratu wasancatu sideedaas asalan ah shaqada sidee ma asalan ah shaqo adduunya beer ganacsi iyo farsamo saddexdaas asalan ah qaar ka mid ah odayaasha gobolka ayaa iyaguna waxay halkaasi ka jeediyeen hadalla ku saabsan dhulka barwaaqada le ay haystaan iyo siday uga faa'iidaysteen dadka intooda badan
mayhaka dhawaadasana beerlibirhunle degmada weejida yahaka dhawaadasan haddii un ana beeraley maybuwaad madhaayta un hatubiulana roognan mayla ku kumay soddon kilomitr iskuwere waajid ilaa bandaay ilaa garsweyne beero shardhuur ilaa aragday goobata beero waaba dhaafasab aragday yani eelansaar aya dhiyaas beertan boqolkiiba boqol wax soo saar dhab aya lehta horta hadal un eenanga baahnaynay siishagainaga kahe yanin sheegda walunsingu sugaandi ununsingu lugadoogni amar ilaahi ah liidag iyo koogsani tuulooyin la degnaay mida tuulooyin la hadegaay aradan beerahayd beerawan madhaayta diyo laku waraabay lakataabay gurbo lakasheenay baabur madlahayn gaari madlahayn gurbo gaalaan qabo lakasheeni jed weejidaada ku buuyaay sajilaa ku buuyaay hoobdaad ku biiraadaan eelahel iyo moorgaabeelaa ku buuyaay inta hooba leenbaha aatay dhatan qorfa oodhar bii galaamee bii kalma lahayn hata alxamdulilah hatu beertan bii aalgan laku giliya lak abuurahoy aragohayta yee lak waraabihoy
guddoomiyaha beeraleyda degmada buurdhuxulle ee gobolka bakool ayaa isagana sheegay waxyaabaha ay wilaayada ku buurisay dadka beeraleyda ah anoo eh gudoomiyaha beero eh maydhani wacageliyey intii un beero eed macnaha hoog aan saarna dadwiinaga ku faa'iidayshadan gaala ninban wax soo saarsho hoojo maalan meel kale huba nin sheegan horta waa qodob lanibooriya kumiday tan lamaad ma isla goranay intii gobolka bokool iskaashata oo beeroley eh lagu suubiy eela lagu qod wacyigelin la suubiy beerogaas oo walaayadana garabnay siyaasi sida hata eel riigan oo inta lagu qoday oo kaleed unuuna eel maanaha tumankii lamba eelkoo qododaan beero qudaar laka abuurdo waxa soo saarka la beleeriy intaasa maanaha lanii booriy lanii wacdiy dhulka soomaaliyeed ayaa dhul barwaaqo ah ayna ka baxaan dalagyada kala duwan shisheeyaha ayaana wuxuu ku dadaalayaa in dadka beeralayda aysan ka faa'iidaysan dhulkooda isagoo dalka keenayo raashin ay kaga baaqsadaan wax soo saarka beeraha balse wilaayaadka islaamiga ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa mar walba laga dhiirigeliyaa beeraha iyo wax soo saarka warkan waxaad kala socotaan alfurqaan ugu dambeyntii dhalinyaro soomaali ah ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika maxamed muudi ayaa faahfaahinaya inta la xaqiijiyey laba biil oo dhallinyaro soomaali ah ayaa saacadihii lasoo dhaafay siyaabo kala duwan loogu kala dilay dalka koonfur afrika burcad koonfur afrikaan ah ayaa magaalooyinka britoria iyo cape town oo ka mid ah ah saddexda caasimadood ee uu dalkaasi leeyahay waxa ay ku dileen laba biil oo dhallinyaro ah cabdifatax cananuug ayaa lagu magacaabaa mid ka mid ah labadani dhallinyaro ee lagu dilay waxaana xalay uu dilkaasi ka dhacay xaafadda ay soomaalidu ku badan tahay ee magaalada britoria ee lagu magacaabo britoria west wiilka labaad ee la dilay ayaa isna lagu magacaabaa cabdiraxmaan nuur waxaa burcadu ay ku dhex dishay goobtiisa ganacsi oo ku taala tuulo hoos tagta magaalada cape town ee waddanka koonfur afrika dalka koonfur afrika waxaa joogto ka ah dilalka ay burcadda dalkaasi u dhalatay u geystaan ganacsatada iyo dadka soomaalida ah ee dalkaasi ku nool muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa dalkani ku soo badanayay dilalka iyo dhaca loo geysanayo soomaalida ku nool gudaha dalkaasi warkii alfurqaanna dhegeystayaal waanaga intaa